halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniinaha bisha sebtembarna waa toddobaiyoabaatan sannadka labada kun iyo koobyolabaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro ganacsiyo kala gedisan ka hirgeliya magaalada laascaanood kuwaasi oo noloshooda ku maareeya balse dhibaato ay ka haysato dhinaca lacagaha lagu kala iibsado agabyadooda marka waxyaalo badan baanu gadnaay oo ka mid yahayn saacadihii oo kale waxyaalaha gacmahan calamada oo kale oo kiyaalaha iyo alaab kaloo fara badan lacagta soomaaliga oo haddeer muddo sanad ku dhow aan gobolka sool ka shaqaynaynin dolarku waxyaalaha ugu badan uu ka mid yahay wax lagu kala iibsado marka waxyaalahaasa waxay sameeyeen dhaqaalihii inay hoos u dhigaan
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada magaalada boosaaso isku howlay dayactirka iyo casriyiinta garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ee magaaladaasi ku yaalla heesihii iyo weliba kaalmihii waa heesihii ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida allaha u naxariistee majaajilaysta cabdi muriidi dheere ajakis ayaa oo ka mid ahaa majaajilaystayaasha ugu caansan soomaaliya ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho sidaasina waxaa baahiyey telefishinka universal oo uu ka tirsanaa ajakis ayaa maalmihii tegey ku xanuunsanaa oo lagu daweynayay cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho kadib xanuun aan la faahfaahin oo la sheegay inuu kusoo booday isagoo ku sugan gurigiisa ajakis ayaa hornaantii sagaashamaadkii wuxuu ku soo caanbaxay tarjumaadda aflaanta hindiga ah ee loo rogo af soomaaliga wuxuuna kadib samayn jiray riwaayadaha geerida ajakis ayaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble jarmalka ayaa isniinta maanta ah galay xaalad siyaasadeed aan hubanti lahayn kadib markii xisbiga social democratic s b d uu si dirqi ah ugu guuleystay doorashadii guud ee baarlamaaniga dalkaasi laakiin waxa uu wajahayaa xisbiga muxaafidka ah ee ay hogaamin jirtay angela markel oo helay natiijo aada ugu dhow dalkan oo lix iyo tobankii sano ee ay hogaaminaysay angela markel haystay xasilooni ayaa toddobaadyada iyo bilaha soo socda waxa uu gelayaa xaalad adag iyadoo xisbiga s b d oo uu hogaamiyo wasiirka maaliyadda olofa shols iyo hogaamiyaha xisbiga conservativeka armin lashet ay ku luulami doonaan in ay helaan axsaab ay dowlad la dhistaan dalkan oo ah kan ugu dhaqaalaha badan ee yurub ayaa sanadka dambe waxa uu qaban doonaa xilka madaxweynenimo ee kooxda g toddoba ee ay ku midaysan yihiin dalalka hodanka ah iyadoo uu u baahnaan doono dowlad awood u leh dejinta ajendayaasha caalamiga ah natiijooyinka hordhaca ah ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee s b d uu helay labaatan iyo shan dhibic toddoba boqolkiiba halka xisbiga midigta dhexe ee c d u ee markel ay hogaamin jirtay uu helay natiijadii ugu hoosoosay oo ah afar iyo labaatan dhibic boqolkiiba wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aynu ku horeyna laascaanood qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa ganacsiyo yaryar ka samaystay gudaha magaaladaasi si ay noloshooda ugu dabaraan waxayna diiradda saaraan oo ay wax ka iibiyaan dhallinyarada kale ee magaaladaasi ku nool dhallinyaradan ayaa dhanka kale waxa ay dhibaato kala kulmaan lacagaha laga isticmaalo magaalada oo saameyn ku yeelatay ganacsiyadooda cabdikariim olol ayaa arrimahan waxa uu ka soo diray warbixintan dhalinyaro kala duwan ayaa soo kordhisay ganacsiyo ku cusub magaalada laascaanood dhalinyaradan ayaa qaarkooda shaqo abuur ka samaystay inkastooo lacagta shilinka soomaaliga ay saamayn ku yeelatay haddana ganacsiyada cusub ee hareeraha laamiga lagu sameeyey ayay fursad u noqotay inay shaqo abuur ka sameeyaan waxyaabaha dhallinyaradu ay ku xaragooto kuwa gacmaha lagu xidho ookiyaalayaasha iyo qaybaha kala duwan ee calamada iyo shay kasta oo dhallinyaradu xiiseeyaan ayay iibiyaan dhallinyaro kooxa ah oo ka mid a dhallinyarada magaalada laascanood iyagu shaqaabuur ka samaystay jaamac cali yuusuf waxa uu ka mid yahay dhallinyarada shaqada nin dhowaantana hirgelisay barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayuu uga warramaya kuwaa soo iibiya ganacsiyada yareer ee kala duwan ee kabadhada yareer marka waxyaalo badan baanu gadnaa u ka mid yahayn saacadihii oo kale waxyaalaha gacmahan calamada oo kale oo kiyaalaha iyo alaab kaloo fara badan lacagta soomaaliga oo haddeer muddo sanad ku dhow aan gobolka sool ka shaqaynaynin ayadoo sida wadamada kale oo kale lacagta bahasheerta maraykanka oo kale dolarku uu waxyaalaha ugu badan uu ka mid yahay wax lagu kala iibsado marka waxyaalahaasa waxay sameeyeen dhaqaalihii inay hoos u dhigaan ama uu lacagtii saamayn fara badan oo xoogan ay ku yeelato marka dhallinyarada waxaanu kula talinaynaa sida iyadoo kalea inay shaqaystaan oo ganacsi ay abuuraan ganacsigu aad buu fara badan yahay meelo fara badan oo laga shaqaystana way bannaan tahay marka dadku shaqaalanimo intay raadinayaan inay naftooda self embloyer noqdaan oo naftooda u shaqaystaan ayaana ku dhiirigelinayna gaar ahaan dhallinyarada aad wax idinka iibsata sidaan arkayo bal iga war
anagu niyo horta xagga alaabta yaryarkaa ee bagaashka yarare u ka mid yihiin waxyaalaha fashionka lagu xaragooda ayaanu hadeer aad u iibinaa fargallada iyo kiyaalaha iyo saacadaha iyabaa ka mid a haddii lahaydma waxaanu doonayna inaanu kasii kordhino oo marba aanu wax kusoo kordhino marba aanu kor u socod samayno oo wixii kusoo magarba suuqa kusoo kordho intaanu la soconno aanu kor usii wadno baanu rajaynaynaa waxyaalaha yaryar aanu iibinana aad bay u tira badan yihin wax halkan lagu soo koobi karayo maaha waxaa ka mid a waxyaalihii gacmihii oo kale faraantiyadiio kale waxyaalo kale oo dumarku isku qurxiyaan baa ku jira maxay u xiisaysaa dhallinyaradu waxaanaad gaddaan dhallinyaradu horta niyo wixii dhaldhalaala ama fashiona ee marba suuqa ku cusub way way la socdaan dhallinyaradu oo baraha bulshada iyo way kala socdaan markaa qaababka ay xiiseeyaan waxaa ka mid a marba waxyaalihii suuqa kusoo kordha oo kale baanu la soconnaa marba qaabkii ay marba suuqa kusoo kordhaan u keennaa sida ookiyaalaha nooca cusuba markaa yimaada faraantiyada nooca markaa yimaada oo kale qaabka caalamada kala duwan wax caalama soo kordha sidoo kale cabdiraxmaan faarax cabdilaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysata magaalada laascanood cabdiraxmaan ayaa ka hadlaya bilaabista ganacsiga iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyo in dhallinyaradu ay ku dhiirato anagu waxaanu iibinaa alaabaha yaryar sida saacadaha gacmaha faraantiyada qoorahan dumarku xidhaan dhegodhego haddii ilahay ku samagolyahay adugu alaabaha yar ee fashionka nooc kastaba ahaadeen baanu iibinaa dhallinyaro fara badan marka labays horta waxaan kula talin lahaa dhallinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaanba inay shaqaystaan qof aan shaqaysan shaah macabiba soomaalida ku mahmaada qofku inuu shaqaysto oo xoogiis la soo baxo oo muruqiisa maalo wax aad iyo aad muhiim ah weeyaan intaad ku fikri lahayd dal kale aad ama meel kale aad ama hobbigaagu uu meel kale ku xidhnaan lahaa muhiimaddu waxaa weeyaan inaad shaqaysatid tanaad u dhalatay tanaad wax ku tahay tanaad qof ku tahay dal walbana dadkiisa iyo dee dhallinyaradiisa hormarisay bal waxaad iga warrantay cabdiraxmaan marka loo baahan yahay nin dhallinyaraa uu suuqa rabo inuu ku soo biiro maxaa looga baahan yahay muxuuse ganacsi ku bilaabi karayaa maadaama idinkuba aad meel hoose ganacsiga ka soo bilowdeen
wuxuu ku bilaabi karayaa horta adigu xagga dhaqaale ahaan marka la eego ganacsigu waa sida jaranjarado kale jaranjarada hoos baa laga fulaa soo maahan marka qofku ganacsiga wuxuu ku bilaabi karayaa wax kasta ahaatee boqol saddex boqol laba boqol wuxuu doona ku bilaabi karayaa marka wixii waad isku celcelinaysaa un wixii alxaasil faa'iide iyo wixii soo bax waad isku celcelinaysaa marka meeshii marka aad la rabtay dee waad gaadhsiinaysaa bal ka warran markaad ganacsiga bilowdeen oo kale oo aad meel hoose ka soo bilowdeen iyo hadda waxyaabaha isbedelay oo aad xagga nolosha oo kale inaad noloshiina ku maraysaan inaad qoysaskiina wax ka tartaan oo kale bal iiga sheekee xagga isbedelka maasha allah runtii isbedel maalinta aan bilaabnay iyo maanta shaqsi ahaan maalintaan bilaabay iyo maanta horta farqi weyn baa u dhexeeya si markii ganacsiga aan ka ahaa xagga noloshayda xagga maskaxi ahaan xitaa markan ganacsiga aan qofku uusan garanan wixii qofku wax kaluba ka aaminsan yahay wax yar oo minority oo qof iibinaya darkasa markaa adigu markaan ganacsiga waxba kaaqoon waxaan waxaad ka aaminsantay inaan waxba ka soo baxan runtii laakiin wax weyn baa ku jira oo waxan ganacsi weeyaan wax aadan fahmi karan markaa oo aan markaa ku muuqanan oo halkaa wixii kaa yaalla baa ku jira marka farqi weyn baa runta udhexeeya maskiixa ahaan haddii ilahay ku samaa ogol yahay faa'iide ahaan nolol ahaan farqi weyn baa udhexeeya oo aan isku mid ahayn runtii kan maanta ku jira iyo kii maalinta aan bilaabay markaad bilaabayso oo kale dhaqaale intee leeg baad ku bilowday tusaalehaad siin karaysid dhallinyarada ku dhegaysanaysa baliiga war dhallinyarada waxaan siinayaa tala ahaan anigu horta waxaan ku bilaabay lacag laba boqol ka hooseysa maantana maasha allah meel fiican baan marayaa marka dhallinyarada waxaan tusaale siin lahaa intaad kugu jiri lahayd ama aad odhaan lahayd wax weyn ilaa aan helo ma bilaabi karayo ganacsi ganacsiga waxaa laga bilaabaa waxa marka gacantaada ku jira boqol dollar haddaad haysatay halkaa ku furo wax kastabaada wax kusoo iibso halkaa ku bilow boqolkii waxaa laga yaabaa boqol kale faaida baad ka dulqaadaysaa
waa tahay warbixintaasi halkaasi aynu ku dhaafno uu magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaha v o a cabdikariim olol markana dhegeystayaal dhinaca kaalmaha heesa haddii aanu jaleecno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada xaawakeen codkaasi xawakeen halkaas haddii aynu ku dhaafno duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana waxaynu aadaynaa magaalada boosaaso dhallinyarada ku dhaqan boosaaso ayaa bilaabay olole lagu casriyeynayo garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi dhallinyaradan ayaa qaaraan iska aruuriya si ay dayactir ugu sameeyaan garoonkaasi oo ay ku cayaaraan kooxa kala duwan guddoomiyaha dhallinyarada cayaaraha muuse yuusuf ayaa arrimahan waxa uu uga waramay wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf runtii waxay isugu yimi kulan dhammaan ay ka soo qayb galeen dhallinyarada qaybaheeda kala duwan hadday isboorti yihiin iyo hadday ardayda jaamacadaha tahay dhihiina ay ku jiraan in kulanka wuxuu daaranaa uu oo runtii ahaa kulan lagu falanqaynayay maadaama xilligii kulaylaha laga baxayo xilli qababaha la galay sidii magaalada dadku ay kusoo laabanayeen sidii horumarkii magaalada amnigii iyo qareymadii garoonka runtii ahayd arrinta ugu muhiimsan sidii garoonka booso lagu qareymi lahaa oo uu runtii laisku afkartay insha allahu tacaala hawshiisiina ay socoto ayna bilaaba doonta haddii la haydno qof kastana qofkii caqli iyo qofkii xoolahayaba inuu kaga qayb qaato sidii garoonka boso loo dhisi lahaa waxaan laisku afkartay in laga wada shaqeeyo horumarka iyo iyo iyo muhiimadda amniga oo runtii horumar wuxuu iman kara markii amni yimaado annaga ka wasaarad ahaanna doorkayga aana ku qaadano runtii waxaan xusaya wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyada ciyaaraha mudno jaac faarax muuse oo runtii muddo dhowr jeer halka miimsan garoonka u dhismi lahaa isaguna uu runtii dowladda doorkeeda ay qaadan doonto madaxweynuhu lacag ballan qaaday laba boqol oo kuna diyaar weeye marka waxaan rabnaa inaan runtii dhammaan ugu baaqo shacbweyne haddii ganacsato yihiin haddii culimo yihiin inaan ka qayb qaadano sidii garoonkaas inuu ku dhismi lahaa insha allah uqareemidda garoonka dhalinyaradu maxay kaga qayb qaadan karaan baa is oran kadhaa marka sidii garoonkaasi loo hirgelin lahaa dhismihiisa yuusuf aadama su-aal muhiima dhallinyaradu maxay ku deeqi karaanin dhallinyaradu qaar baa lacag ballan qaaday qaar baa fikirkooda iyo wakhtigooda ballan qaaday muhim maaha inuu qofku xoolo keliya bixiyo muhim waxaa in laga laga laga qof walba wuxuu awoodo oo karaankiisa ah haddii uu dhagax meel ka qaaday hadduu kiis shimida keenaya hadduu wuxuun keenayaba inuu qof kasta wuxuu awoodo oo karaankiisa uu kaga qayb qaato runtii dhallinyaradana uga mahad celinaya siiba ardayda jaamacadaha guddoomiyaasha jaamacadaha boosaaso iyo jaamacadda bariga africa oo runtii hormuud u ahaa waan uga mahad celinaya sida wanaagsan ay runtii kulankan ugu dhiiradeen inay ballan iyo inay ka shaqayn doonaan dhismaan garoonka ay u ballan qaadeen aad baan uga mahad celinaya dhammaan dhalinyarada kasoo qayb gashay oo runtii dhalinyaro markii laga hadlayana wiilal keliya maahayn gabdhana ay ku jireen maxaa kulankan kusoo beegay maanta dhalinyarada jaamacadaha iyo iskuullada in magaalada boosaaso loogu qabto arrinta waxaa kusoo aaday maadaama boosaaso xilli xagaa ay ahayd kuleyl laga baxayay waxaanu kulankan ugu aadinay maadaama magaaladii lasoo laabtay ardaydii iskuullada iyo ardaydii jaamacadaha iyo dhammaan bulshadii ay soo laabatay inay qayb ka noqdaan dhismaha garoonka in iskuullada iyo korontada iyo biyaha iyaguna maamulkooda aan shir la yeelan doono ganacsatada aan la yeelan doono qof kastana wuxuu awoodo uu runtii kaga qayb qaato marka shaqada ugu badanna waxa laga rabaa dhalinyarada sidaas daraaddeed waxaanu go'aansanay inaanu dhalinyarada runtii ku dhiirigelinay inay hawsha ka qayb qaataan garoommada garowe iyo gaalkacyo ayaa dib habeen lagu sameeyey si casriyan loo dhisay boosaaso waa uu ka meeran yahay oo weli lama hirgelin sidii uu burbursan yahay iyadaan ognahay boosaaso inay tahay magaalada ganacsiga puntland marka muuse isguddoomiyihii dhalinyarada ciyaaraha tahay gobolka bari maxaa hortaagan ba is oran kadhaa in garoonkan dhalinyarada loo habeeyo lagala meel dhigo garoomada kale ee ku yaala garowe iyo gaalkacyo yuusuf aadamaas waa su-aal muhiima runtii boosaato garoonkeedu marxalado badan baa markas ku gadaaman oo waxaa gobolkana ku gadaaman oo igu weynta arrinta covid nneenteenka runtii oo guddiga garoonka ay ka mid yihiin guddiga hawshan gacanta ku haya covid nneenteenka maadaama ay la fadbaadinteed ay timina runtii waxaa la doorbiday in xagga wixii xoog iyo tabar lahayay sidii loo keeni laha hawshadaas loo leexiyo haddase runtii anuu ku hadlaya afka wasaaradda iyo afka dhammaan bahda ciyaaraha iyo dhallinyaradaba in garoonkii loo soo jeestay insha allahu tacala uu dhismi doono ka wasaarad ahaan iyo maamulka gobolka iyo dhammaan cid kasta ay runtii qayb ka tahay sidee loogu qareemi karaa marka garoonka xaggee baa is ohan karaan dhaqaalaha waa ka heli kardhaan runtii guddiyaanu samayn doonaa yuusufow xaafadihii tegi doona iskuulladii tegi doona jaamacadihii tegi doona suuqa tegi doona akoomaa la furi doonaa si ay qayb uga noqdaanin dhismaha garoonka marka dhismuhu garoonka kuma koobna oo keliya maamulka dowladda laakiin guddiyo hoosaanu samayn doona dhalinyaradu qayb ka yihiin si ay jaamacadihii iyo iskuulladii dhaqaalo lagu qoro korontadii iyo biyihii dhaqaalo lagu qoro xaafadihii qof kasta wuxuu awoodo lagu qoro marka inahaasa ugu muhiimsanaa ma u malaynaysaa marka garoonka boosaaso inuu la mid noqon doono garoomada kale runtii waxaan rabnaa anaguna aaminsannahay guddiga garoonka dhismihiisa ku hawlan iyo maamulka gobolka dhammaan mas-uuliyiinta gobolkuna ay isku raacsan yihiin in casharo laga barto haladaadka ka dhacay garoomada laga dhisayey ama gaalkacyo ha noqoto ama garowa ha noqoto casharaha laga bartay waxbaa khaldamay in garoonka boosaasood casharadii garoomadaas laga bartay oo kale inaan khalad ama wax runtii laga bartay garoonka boosad wuxuu noqon doonaa garoonka ugu casirsan saan rajeynayno garoomada ku yaalla soomaaliya oo idil haddii la haydmo marka meel fiican bay maraysaa guddiga garoonkuna runtii wuxuu ka baaraandegaya dadku maalin rooma lagu moodo dhisanay garoonka boosaaso maalin ma dhismayo bilku ma dhismayo sanadku ma dhismayo in garoon casriya oo runtii wax kasta ay dhammaystiran yihiin aanu insha allahu tacaala laga hirgeliya magaalada boosaaso maya ugu dambayntii muuse waxaa rabaa inaan ku weydiiyo ilaa iyo iminka maxaa dhaqaalaha oo dhallinyarada laga helay oo lagu bilaabi karaa garoonkaas oran ka dhah yusow dhalinyaro dhaqaali diyaar bay leeyihiin arrinta muhimka waxa weeye hadda naqshadii iyo garoonka qaabkiisii iyo waxaas o dhan baa socda waxaa ku xigi doona in akoomadii lacagta lagu shubayay runtii lasoo furo dhallinyaraduna waxay diyaar la tahay in qof kasta hadduu hal door awoodo hadduu bonfef awoodo inuu qof kasta wuxuu awoodo akoomada ku shuban doona haddii ilaahay
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha dhallinyarada cayaaraha ee magaalada boosaaso muuse yuusuf wuxuuna u waramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda arsenaal ayaa habeenkii xalay ahaa guul caaqibale ka gaartay kooxda tottenham kulan ka tirsan horyaalka premier leaga labadan kooxood oo xafiltan weyn uu ka dhexeeyo islamarkaana ka dhisan magaalada london ayaa kulankooda loo yaqaanaa london derby waxaana xalay saddex gool iyo gool ku badisay kooxda arsenaal ee kubadda cagta goolasha saddexda ah ee kooxda arsenaal ay la timid kulankaasi ayaa waxaa u kala dheliyey ciyaartooydeeda kale ah bakayo saka obamayeeg iyo smith row goolka keliya ee kooxda tottenham ay kulankaasi la timi ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda minson guulihii u dambeeyey ee kooxda arsenaal ay sida tooska u gaaraysay kulamadii lasoo dhaafa ayaa u muuqda kuwo cadaadiska ka yaraynaya tababare michael arteta oo shaqadiisa ay gebi kasii laadlaaday kadib markii laga badiyey kulamadii furitaanka ee horyaalka premier leaga kooxda wolfis ee kubadda cagtana waxa ay gool iyo waxba uga badisay kooxda kale ee southampton dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seeraaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulankii toddobaadka ugu adkaa ee horyaalka seraaga ayaa xalay dhex maray kooxaha roma iyo lazio labadan kooxood ayaa ka wada dhisan magaalada roma kulankoodana waxa uu ka mid yahay kuwa ugu adag ee laga ciyaaro horyaalka seraaga kooxda lazio oo xalay marti loo ahaa ayaana kulankaasi saddex iyo laba ku badisay iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah melengafij anderson iyo betro labada gool ee kooxda roma ay kulankaasi la timid ayaa waxaa u kalaliyey xidigaheeda kale ah fair out iyo da silva kooxda roma uu hogaamiyo tababare hoose morinoho ayaa guulo isdabajooga la kulmaysay furitaankii xilli ciyaareedkan laakiin labadii kulan ee u dambeysay ee horyaalka ayay guuldarro la kulmeen kooxda napoli ee kubadda cagta oo hogaaminaysa horyaalka seeraagana waxay laba gool iyo waxba uga badiyeen kooxda kalyari oo garoonkooda ugu martisay kooxda napoli ayaa horyaalka siraaga ku hogaaminaysa siddeed iyo toban dhibic lix kulan oo ay ciyaarta ayay wada badiyeen kooxda ac milan oo mar keliya barbaro gashay lixdii kulan ee ay soo ciyaarta ayaana kusoo xigta oo lix iyo toban dhibic haysata inter milan oo kaalinta saddexaad ku jirta oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka siraagana waxa ay leeyihiin afar iyo toban dhibic dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa la ciyaaray kooxda barcelona ayaa saddex iyo eber uga badisay kooxda levante asusuna waxa ay saddex iyo laba uga badisay kooxda mayorka rayo volcano saddex iyo hal ayay uga badiyeen cadis kooxda real sociedad hal iyo eber ay uga badisay elja halka kooxda real batis ay labiyo eber uga badisay kooxda kale ee getaf horyaalka laliga ayaa waxaa toddobiyo toban dhibic ku hogaaminaysa kooxda real madrid waxaa kusoo xigta kooxda real sociedad oo haysata lix iyo toban dhibic sevilla oo saddexaad ku jirtana waxa ay leedahay afar iyo toban dhibic wararkeenii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed samakaab oo nala socodsiinaya xubintaasi cayaaraha markana waxaan idiin soo qabanayaa heestan dabacsan
dagaal uma araga bidhaan taysho dushaan ka barto dhagtaa bogate dushaan ka barto dhagtaa bogate adaa ku barbaaray bayd wacanoo saara camarka boqorkiiyo buuxiye faralko burjiga dadniimaadni bisheeda kuwa hooy saara basarka dumarkaada bileeda reertaay adaa ku barbaaray bayd wacanoo hooy saara camarka boqorkiiyo buuxiye faralko burjiga dadniimaadku bisheeda kuwa hooy saara basarka dumarkaada bileeda reertaay dadaalka ku baano balaxda nolosho wakhtiga badankiisa baxnaana rajee idintana beegsoo badhaadhe kuwa idintana beegsoo barwaaqa kuwa idintana beegsoo badhaadhe kuwa idintana beegsoo barwaaqa kuwa watiga badankiisa baxnaana rajee intana beegsoo badhaadhe kuwa intana beegsoo barwaaqa kuwa intana beegsoo badhaadhe kuwa intana beegsoo barwaaqa kuwa runtay bartayo bariida qudhaa dabciga u bogtaa bariida qudhaa dabciga u bogtaa afkiyo bishmaha runtay bartayo bariida qudhaa dabciga u bogtaa bariida qudhaa dabciga u bogtaa sidii burcad subar basaasu tirtaay alla bilada quruxda indhoo bixiyaan hooy saara dadkaa boqol jeeru siiyey badheen bilada quruxda indhoo bixiyaan sara dadkaa boqol jeeru siiyey badheen alla bilada quruxda indhoo bixiyaan sara
codkaasi maxamed biikey wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo inala socodsiinayay anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambena waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo